halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaan caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo aynu soo barannay in rasuulku uu adkaynayo camallada ama shuqullada ku yimaada rumaysadka sayid ciise masiix waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda laba iyo labaatanaad oo waxaa qoran sida tan noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwo maqla oo keliya oo nafsadooda khiyaaneeya marka ay sidaasi tahay waxaa la adkaynayaa inaynu maqalno hadallada oo aynu noqonno kuwo ficil leh haddii aynaan ficil lahayn waxay keeni kartaa inaynu xitaa rumaysadkii isaga tagno markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii shanaad ee cutubka koowaad markaasoo rasuul yacquub uu ku lahaa rumaystayaashii reer banu israa'iil iyo weliba aniga iyo adiga haddii midkiin xikmad u baahan yahay ha ka baryo ilaah kan kulli si deeqsannimo ah u siiya isagoo aan canaanan oo waa la siin doonaa ma ahan inaad shahaadooyin badan urursato iyadoo welibana ay kula tahay marba haddii aad shahaadooyinka heshay inaadan u baahnayn dhaqdhaqaaq iyo ficil dambe xikmaddu waxay ku shaqaysaa dhaqdhaqaaqa qofka laakiin kuma shaqayso fadhiga waxaanad xikmadda weyddiisanaysaa kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan canaanan ilaah waa shaqadiisa in kuwa isaga xikmadda weyddiistaa uu si xor ah u siiyo wuxuu kugu caawinayaa inaad ka dabaalato wakhtiyada dhibka badan haddii aynu la'nahay xikmad aynu ilaah weyddiisanno kaasoo ina maqla oo ka jawaaba baryadeenna haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ayaannu caawa ka bilaabaynaa aayadda lixaad ee warqaddii rasuul yacquub baalka saddex boqol siddeed iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin rumaysad ha ku baryo isagoo aan shakiyayn waayo kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirka badda oo dabeeshu kaxayso oo rogrogto haddaba waa dhibaato caam ah oo dadka ka haysata rumaysadka waayo dadka waxay dhibaato weyn ka haysataa sidii ay ku aqbali lahaayeen ama ku rumayn lahaayeen ilaah waxaa nafsadooda ka buuxa shaki iyo rumaysad darri haddii qof uu ku yidhaahdo weligay ilaah baan rumaysnaa oo innaba kama shakiyin ayaad mooddaa in qofkaasu aanu hadal dhab ah ku hadlin ma jiro nin rumaysadkiisa uu hagaagsanaa ilaa iyo markuu hana qaaday ama ilaa iyo markuu weynaaday waxaa qasab ah in rumaysadka qofka kolba heer uu ahaa waxaana jiraya mar aadan ilaah shaqo ku lahayn oo aad wax waliba u samaysanayso sida kula wanaagsan qof kastoo dhallinyaro ah waxaa qabsanaya dhibaato iyo murugo oo waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa labaatan jir intuu geed ka boodo ayuu tale ka boodaa isla sidaas oo kale qofka dhallinyarada ah wuxuu ka boodaa xitaa rumaysadkiisa oo uguma socdo rumaysadka sida uu yahay waxbaa ka dhimanaanaya oo waxyaabo badan ayaa shaki uu ka gelayaa intii shakiga uu ka fiirsan lahaana wuxuu ka doorbidayaa inuu garaadkiisa ka socdo waxaana bilaabanaya rumaysad darri inkastoo xagga dusha uu ilaah ka aaminsan yahay rasuul yacquub oo garanaya arrinkaas isaga ah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda lixaad laakiin rumaysad ha ku baryo isagoo aan shakiyaynin haddaba dhagaystahayga dhallinyarada ahow maxaadan ilaah u rumaysnayn saaxib maadaama aad masiixi tahay miyaad haddana qoomamoonaysaa miyaad la yaaban tahay sida dhibaatada aad kaga gudbi lahayd haddaba anigu waan garanayaa sida aad dareemayso waayo waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa geelu laba jirka soo wada mar innaga ayaa kaaga horraynay dhibaatida ee maxaadan maanta ilaah u aaminin oo ugu kalsoonaanin dhibaatooyinkaaga oo dhan waxaan garanayaa in anigu aanan lahayn maskax aan ku wada maareeyo dhibaatooyinka nolosha iyo sida dunidii maanta ay noqotay iyo sida soomaalidii ay isku beddeshay waxaan garanayaa haddaba mid awood u leh oo ka caawiyi kara dhibaatooyinkaaga waana ilaaha samada oo ku siin kara xikmadda aad u baahan tahay haddii aad shakiso shakigu wuu kula tegayaa oo waxaa rasuul yacquub uu leeyahay waayo kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirarka badda oo dabeeshu ay kaxayso oy rogrogto waxaan rumaysanahay in ilaah xaaladda uu ka shaqaynayo ama uu soo gelayo laakiin haddii aynan ku dhegin rumaysadkaas isaga ah ee ah in ilaah dagaalka uu soo gelayo waxaannu ka gaabinaynaa rumaysadkii iyo go'aankii ama nidarkayaga mar waliba ee anigu aan dhibaato la kulmo waxaan soo hordhigaa ilaah oo isaga ayaan rumaystaa laakiin haddana waxaan arkaa inaanan waxba rumaysnayn markaasaan isku dayaynaa inaan uga shaqayno sida dadaalkeennu uu yahay halkaas weeye halka qaladka uu inaga soo galo oo rasuulkuna wuxuu leeyahay kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirka badda oo dabayshu ay kaxayso oy rogrogto haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal waxbariddan ayaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda toddobaad sida tan ninkaasu yuusan u malayn inuu rabbiga wax ka heli doono waxaa laga hadlayaa kan rogrogmashada badan oo ka gaabiya inuu ku adkaysto rumaysadkiisii ilaah ee ahaa inuu dhibaatada soo food saartay uga shaqeeyo haddii aad markaasi doonayso inaad dhibaatadaadii adiga un ka shaqayso dabeeto ilaah kaaga shaqayn maayo intii aad sidii wax waalan hore iyo dib u ordi lahayd maxaadan ilaah ugu dhiibin dhibaatadaada oo aadan u rumayn waxyaalaha qorniinku uu ina farayo waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda toddobaad markaasoo uu lahaa sida tan welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isaga danbuu idinka leeyahay haddaba danbuu ka leeyahay mixnada noloshiinna haysata waxaa adigana lagaa doonayaa inaad ilaah ku wareejiso xaalka adigoo aan shakiyin ama aan rogrogmanin halkan wuxuu rasuul yacquub inagu siinayaa maahmaah wacan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda siddeedaad ee isla cutubkan waxaana qoran sida tan laba qabiiluhu wuu ka rogrogmadaa socodkiisa oo dhan haddaba rogrogmashadu waa dhibaato lagu yaqaano reer banu israa'iil oo waxaa nebi hosheeca uu leeyahay israa'iil waa sida qoolley nacas ah waxay u duushay markii hore masar iyadoo caawimaad doonaysa dabeetana reer ashuur ama suuriya ayay caawimaad u doonatay ha yeeshee israa'iil caawimaadka ma ayan raadin ilaah haddaba innaguba la mid baynu nahay oo markii aynu caawimaad doonayno kama raadinno dhanka ilaah laakiin xaggan iyo xaggaasi ayaynu u orodnaa bal aan su'aal ku weyddiiye iminka dhibaato la'aan ma ahid waayo waxaad tahay qof aadami ah yaad hor dhigtay dhibaatadaadii maanta miyaad dhegaystahayaga masiixiga ahow ilaah soo hor dhigtay dhibaatadaada ku hor taalla miyay jiraan kuwa ku dhibaya miyaad soo hor dhigtay ilaah mise waxaad doonaysaa inaad gacantaada uga aarsato oo adigana aad iyaga dhib ku samayso miyaad adiguna dhibaataysan tahay oo caawimaad doonaysaa ma waxaad ka doonaysaa dadka ku hareer jooga mise waxaad ka doonaysaa oo aad soo hordhigaysaa baahidaada ilaah waxaa kuu wanaagsan inaad ilaah soo hordhigto dhibaatada ku haysata oo dhan hadday tahay rafaad iyo silic iyo gaajo iyo hadday tahay dad ku dhibaya oo kula diriraya oo ku neceb mar waliba waxaad u baahan tahay inaad ilaah la wadaagto wax waliba isaga ayaa irid kuu furaya waxaan u baahannahay innaga oo dhan xigmad aynu xaaladahan oo dhan ku samayno haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu dhegaystayaal idin akhriyaynaa cutubka koowaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan walaalkii hooseeya ha ku faano sarraysiintiisa waxaa laga yaabaa inay kula noqoto inaadan waxba haysanin oo aadan maal iyo xoolo badan lahayn laakiin haddana aad masiixi tahay waxaad ku faanaysaa xoolo yaraantaada oo waxaad leedahay inkastoo aanan xoolo badan lahayn ama xoolo lahayn haddana waxaan leeyahay masiixa marka ay sidaasi tahayna fakhri ma ahid waayo waxaad leedahay ciise masiix waxyaabo badan ayaad garanaysaa oo weliba waxaa qalbigaaga ka dhex shaqaynaya ruuxa ilaah waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sare u kacaya fikirkaaga oo waxaad ilaah ka baranaysaa siyaabo badan oo loo maareeyo nolosha oo looma fadhiyo inaad ka gaabiso nolosha waxaad helaysaa wax waliba ee aad u baahan tahay rasuul bawlos ayaa wuxuu kula talinayaa masiixiyiintii reer korintos sida tan ku qoran cutubka saddexaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan tan aawadeed ninna yaannu dadka ku faanin waayo wax walba idinkaa leh ha ahaadeen ama bawlos ama abollos ama kayfas ama dunida ama nolosha ama dhimashada ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona dhammaan idinkaa leh idinku kuwa masiixa baa tihiin masiixuna waa kan ilaah waxaa qofka masiixiga ah uu leeyahay masiixa wuxuu kaloo leeyahay kitaabka quduuska ah oo xikmad oo idil ay ku laran tahay ama ku dhan tahay wuxuu leeyahay bawlos wuxuu leeyahay butros wuxuu leeyahay afartii injiil iyo wax waliba ee ilaah uu siiyey qofka mu'minka ah marka fakhri laguma sheegi karo ninka waxaas oo dhan iska leh oo noloshiisuna way horumaraysaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad aayadda tobanaad ayaa warqaddii rasuul yacquub waxaan idinka akhrinaynaa sida tan kii taajir ahuna ha ku faano hoosaysiintiisa waayo wuxuu u idlaan doonaa sida ubaxa cawska aayaddan waxay i garansiisaa sida dadka oo dhan ay u hooseeyaan oo xitaa kuwa tujaarta ahina maalkooda way ka tagaan waayo kitaabku wuxuu leeyahay waxay u idlaan doonaan sida ubaxa cawska waxaan garanayaa naqa dhulka ka soo baxa iyo ubaxyadiisuba inay isla baaba'aan markii jiidaalka uu soo dhowaado markaa taajirnimada duniduna waa la mid markii aad eegto noloshooda waxaad arkaysaa sida ay u awood badan yihiin gawaarida ay wataan guryaha ay ku hoydaan iyo inta daba socota iyo ilaaliyayaashooda haddana wax yar kadib ajasha ayaa imaanaysa waxaadna arkaysaa in wax waliba ay soo idlaadaan ama soo dhammaadaan waxayna godka la gelayaan kafanta cad oo qura xooluhu ma ahan kuwa kordhinaya cimriga qofka welibana ma yareeyaan cimriga qofka ninbaa laga sheegay inuu yidhi aakhiro jeebabku nooma buuxaan ninna maalkiisa la tegi maayo aakhiro oo qofka tujaarka ahi waa sida ubaxa dhulka mar uunbuu dunida ka tegi doonaa soomana noqon doono markaa talada rasuulku uu ina siinayo waxa weeye kuweenna lacagta lihi inaynu hoosaysiinteenna ah inaan mar dhiman doonno ku faanno inaynu hoosaysiinteenna ah inaan mar dhiman doonno ku faanno haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu idin akhriyi doonnaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan qorraxdu waxay la soo baxdaa kuleylka wayna engejisaa cooska oo ubixiisuna wuu wataa quruxda midabkiisuna way ka luntaa sidaas oo kale ayaa tujaarka uu ugu lumi doonaa socodkiisa oo ubixiisuna wuu daataa quruxda midabkiisuna way ka luntaa sidaas oo kale ayaa tujaarka ugu lumi doonaa socodkiisa waxaa ilaah uu inoo sheegayaa inkastoo aynu u egnahay wakhtiga dhallinyaranimadeenna haddana waynu sii dhammaanaynaa oo waa la duqoobayaa oo cimri weyn baa la gaarayaa saaxiibkayaga qaaliga ahow waxaad maanta ku reeraysaa badbaadiyaha oo aan ku badbaadinaynin oo qura laakiin xitaa kugu caawiyaya nolosha maanta markii aynu barannay kitaabkan mahmaahyada waxaynu idinka sawirannay sida nin dhallinyaro ah oo baranaya cilmiyadii kala duwanaa oo uu ka helay jaamacadda guud oo ah jaamacadda xigmadda warqaddan rasuul yacquub waxaannu ku arkaynaa dugsi kale waana dugsiga khibradaha ama jaamacadda waayo aragnimada oo uu ka soo baxay mid waliba oo khibrad leh oo noqon kara hoggaamiye macno leh waa dugsiga kuwo badan oo dunida ku nool oy dhibaato ay haysato ay ku jiraan maanta ilaahna wuxuu doonayaa inaynu nolosha kuleelkeeda aragno si berri markii aynu waayeel noqonno u caawinno da'yarta soo koraysa si ay kaga adkaadaan ama kaga gudbaan dhibka soo fool lahaanaya waxaanay kobcinaysaa garaadkooda dhallinyaranimo marka ay masiixa ku jiraan ilaah wuxuu tababaraa kuwiisa si bal loo tijaabiyo inay kuwa dhab ahaan isaga u go'a yihiin iyo in kale ama inay yihiin kuwo quduusiin iska dhiga oo laba wajiilayaal ah markii tijaabadu ay dhammaato waxaa kala caddaanaya labadaasi arrimood waana waxa keenay tijaabada rumaysadkayaga saaxib haddii aadan dhibaato dareemaynin waxay su'aal gelinaysaa badbaadadaada waayo adkaan kari maysid haddaan lagu jarribin xiisadaha nolosha iyo mixnooyinka ayaa waxay calaamad u yihiin inaan kuwii ilaah nahay iyo in kale ma ahan inaynu raaxaysanno oon fikir la'aanno oo haddana ay inala noqoto inaynu carruurtii ilaah nahay waa qasab in rumaysadkaaga la tijaabiyo waxaana markii tijaabadu ay socoto lagaa doonayaa inaad ku adkaysato ilaah oo aadan ka meermeerin ama ka rorogman waxaa la doonayaa inaan muujinno dulqaad oo ilaah wuxuu ku siinayaa caddaynta ah inaad tahay kiisa markii lagu tijaabiyo dabadeed oo wuxuu doonayaa weliba in noloshaadu ay lahaato dulqaad haddaba tijaabada ilaah uu u soo diro masiixiyiinta ayaa wax badan laga qoray oo ninka la yidhaahdo william benn gobolka bensilveniya ay magaca ka heshay ayaa yidhi haddaan xanuun jirin macaan ma leh haddaan qodixi jirinna kursi ma leh haddaan qaraar ama dacar la nuurin ammaan lama helo haddaan isku tallaabtu jirinna carshi lama heleen oo wanaagsan waa in dhib loo maraa laakiin ma aha in hoosta laga soo duso oo si been ah lagu qaato wax aan loo dhididin mid kalena wuxuu yidhi haddaan culaab qaadanayo anigana masiixa ayaa iqaadaya markii aynu masiixa ku jirno xitaa meeshii aynu ka itaal darannahay ayaannu ka xoog badannahay hase yeeshee ma ahan sida aad u nooshahay laakiin waxa ahmiyadda leh waa sida aad u noolaanayso oo aragtidanina waa kuwa ahmiyaddoodu ay sarrayso waxaan la kulmay dad badan oo dhibaatooyin iyo mixnooyin kala duwan ay ku habsadeen waxaan la kulmay nin xaaskiisa ay ka jirraneed muddo labaatan sannadood ah oo tobankii sano ee ugu dambeeyey xaaskiisii curyaan bay ahayd marka isaguna wuu jeclaa oo kama uusan tegin wuxuu igu yidhi rajo lagama qabo xaaskaygu inay isbitaalka ka soo baxdo mana garanayo waxa ay waxyaalahan igu dhacayaan aniga qudhaydu garan maayo waxa ay waxyaalahaasi ugu dhacayaan laakiin waxaan ogahay in ilaah dan uu ka leeyahay oo wuxuu ka dhex shaqaynayaa nolosheeda haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu idin akhriyaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota waxaa barakadaysan ninka jarribaadda u sii adkaysta waayo goortii loo bogo wuxuu heli doonaa taajka nolosha kan ilaah uu u ballanqaaday kuwa isaga jecel jarribaadda waa isla eraygii hore oo waa tijaabo ama mixno markaana jarribaad marka la leeyahay ayaad mooddaa in tarjumadu ay ku habboon tahay waayo waa layna jarribayaa sidaannu arki doonno waxaana rasuul yacquub uu leeyahay waxaa barakadaysan ninka jarribaadda u sii adkaysta waayo goortii loo bogo wuxuu heli doonaa taajka nolosha kan ilaah u ballanqaaday kuwa isaga jecel waxaa la tijaabinayaa inaad ilaah jeceshahay iyo in kale tijaabadu waa mid ka mid ah qaababka ilaah oo uu horu mariyo rumaysadka qofka masiixiga ah waana sida uu inoo awoodsiinayo ama inoo awoodsiin doono inaynu ku korno oo aynu u soo bixinno dulqaad nolosheennu ay yeelato laakiin mid kale ayuu ilaah maanka ku hayaa waana inuu ina siin doono taajka nolosha wakhti mustaqbalka ah tijaabada qaar waxa weeye masiibooyin oo masiibooyinkuna waxay leeyihiin qoomamo iyo qalbi xumo oo welibana kuwa dhibaatadaasu ay ku dhacday laguma eedayn karo cabashadooda ama oohintooda hase yeeshee qofka ilaah ka cabsada waa inuu kalsooni ku lahaado ilaah inuu dhibaatada wakhti kooban dabadeed ka saari doono iyo inuu ujeeddo ka leeyahay nolosha haddaba kuwa dunida ku nool waxay ka hoos mari doonaan marxaladaha waxaa mar waliba uu ka qoomamaysan yahay nolosha weliba markaa ay isaga ugu wanaagsan tahay wax waliba codsi bay ka qabaan oo waxay la tahay in dunidu berri ay soo dumayso maxaa wacay ilaah kuma kalsoona qofka caynkaas oo kale ah imise qof ayaa ciil uu hayaa inkastoo weliba ay haystaan wax waliba ee ay doonayaan waxaannu maqalnaa dad badan oo dibadaha isku ceejiya kadib markii ay u adkaysan waayaan dhibaatooyinka nolosha kala soo gudboonaada waxaa loo baahan yahay in dhibaatadu aanay kuu keenin inay kaa taqallusto waa inaad leedahay hannaan wanaagsan oo aad wax waliba u abbaarto ama aad wax uga qabato ma ahan inaad si kulul wax waliba uga jawaabto kaba soo qaad inaad la kulanto waxyaabo aadan malaysanayn sida nin aad saaxiib tihiin oo kugu xadgudbaya ama walaalkaa oo maalkaaga damcaya ama xaaskaaga doonayo inuu kaa wato maxaad ka qabanaysaa waxyaalahaas oo kale waxaa loo baahan yahay inaad si miyir qab ah kaga jawaabto laakiin aadan si cara leh kaga jawaabin dadka dunidu si cara leh ayay wax waliba uga jawaabaan markaasaa wax waliba ay ka kala daataan oy ka sii xumaadaan sidii markii hore ay ahaayeen waxaana ugu wacan in noloshoodu aanay ujeeddo iyo kajeeddo toona lahayn waxaana ka lumaya dannigii nolosha dadka aan ilaah ka fekerin oo si deg deg ah ayay u bilaabaan inay isku dilaan haddaba markii rumaysadka la tijaabiyo oo wax walibana ay madoobaadaan markii hirarku ay dhacayaan oo wax walbana ay u muuqdaan inay faraha ka baxeen ayaa qofka ilaah ka cabsadaa oo garanayaa intaasu aanay ahayn xaalka dhammaadkiisa weli rajo ayuu ilaah ka qabaa oo waa ka duwan yahay kan moodaya in wax waliba ay faraha ka baxeen zabuurlaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka soddonaad aayaddiisa shanaad waa baalka toddoba boqol lix iyo toban ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan waayo cadhadiisu waa daqiiqad keliya laakiinse raallinimadiisu waa cimriga habeenka waxaa jirta oohin laakiinse aroorta farxad baa timaada mid kasta oo rumaysad leh sidaas buu ku fakeraa
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shaniyolabaatanka mitobaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin